bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay tobanka bisha oktoobar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee ahna xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland ayaa sheegaya in shirka madaxda maamul goboleedyada ah uu galaya maalintii saddexaad iyadoo habeen hore shirkaasi uu ka furmay magaalada kismaayo shirkan ayaa waxa uu yahay mid inta badan waxyaabihii ay kaga wada hadleen madaxda maamul goboleedyada ay isku raaceen iyadoo qodobada qaarna weli doodooda ay soconayso maanta gelinka dambe ayaana lagu wadaa warmurtiyad inuu kasoo baxo shirka magaalada kismaayo ka soconaya waxyaabaha madaxda ay isla qaateen ayaa waxaa ka mid ah taageerada go-aankii ay ku taageereen mowqifka sacuudiga uu ka qaatay iyo imaaraadka arrinta khilaafka khaliijka oo xiriirkii loogu jiray dowladda qatar sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ayaa isla qaatay sanadkiiba mar shirkan inuu ka dhaco meel ka mid a madaxda waa magaalooyinka caasimadaha u ah dowlad goboleedyada dalka xubnaha ka ah sidoo kale waxyaabaha ka soo baxa shirkaasi in lala wadaago dowladda dhexe iyo baarlamaanada maamul goboleedyada iyadoona arrintan weli ay doodeeda soconayso waxaana sidoo kale waxyaabaha laga wada hadlay ka mid ah in uu noqdo shirka mid mar waliba ka dhaca xarun iyadoona sanadkii mar laysugu imaanayo waxaana waxyaabaha haatan laga doodaya ka mid ah cidda noqonaysa hogaanka sanadka ugu horeeya madaxda maamul goboleedyada taasoo weli doodeeda ay ka soconayso magaalada kismaayo qodobada ka soo baxa shirkan ama warmurtiyeedka laga soo saaro ayaad kula socon doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey dil ay u geysteen rag ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo la sheegay shalay inay dil ka geysteen gudaha gobolka shabeellaha hoose laba oday iyo sidoo kale askari ka tirsan ciidanka dowladda oo kasoo baxay degmada afgooye ayaa la sheegay inay ku dileen duleedka deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo ay isaga baxsadeen waxaana la tilmaamay inna waxayga laanta buura ay ku dileen ciidan ka tirsan militariga soomaaliya oo lala wadaagay xogta iyo gaariga ay wateen kooxda sida uu sheegaya gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha hoose kaa oo ka warbixinayay dil ay u geysteen ciidamada dowladda soomaaliya rag ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo gaaraya ilaa iyo afar waxaana uu tilmaamay in ciidamada ay la wareegeen gaarigii iyo sidoo kale hub ay wateen raggaasi
ciidan isugu jira oo baabuur wata waxaa lagu risaaseeyey inta udhaxaysa afgooye iyo lafoole oo dhinaca lafoolena soo xigta oo la yiraahdo xawacdi dabadeedna ciidamada ayaa arrintii baaritaan iyo dabagal ku sameeyey waxay ogaadeen raggii falkaas geystay in nabadada ay ku carareen kadibna ciidamada ammaanka ee gobolka ku sugan ayaa jidgooye u dhigay raggaasina ku laayay saddex laba oday iyo nin ciidan ah oo dhinteen nin ciidan ahna ugu dhaawacmay dhinaca muqdisho usoo socdayna afgooya ka yimaadeen taasi waa shaqo ciidan siday ku suurta gashay waa shaqadeeni laakiinse falkaas sidaasina u dhacay alxamdulilah waa gartay ragga aad disheen marka halkee baad ku disheen iyagana falkaas geystay
gobya ay ku baxsadeen ayaa lagu dilay wixii meesha ka noqday waxba kaba naga gelin wixii falka geystay ciidamadu waxay la wareegeen gaadiidkii iyo hubkii ay wateen taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo booqasho ku tegay deegaanka beriire oo dhowaan weeraro dhowr ah ay ka dhaceen ayaa tilmaamay inuu bilaabo doono dagaal ka dhana kooxda al-shabaab waxa uu sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka haysta ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolada dalka asigoo tilmaamay in ay tahay in ay ka warhayaan dhibaatada iyo caqabadaha adag ee haatan ay ku shaqaynayaan balse waxa uu sheegay in aan laga filaynin in dad ajaanib ah oo ciidamadooda soomaaliya ay ka joogaan inaysan waxba kusoo kordhinaynin dalkan oo dalkan uu u baahan yahay dad u dhinta sida uu ka dhawaajiyey
marka dambena waxaan idin leeyahay waa inaan u dhimanaa difaaca dadkeenna iyo dalkeenna dhibaato badan aada qabtaan waa ogsoonnahay yacni cidlo qofku nool qof mataqaanaa jawi kasta oo soo mara u adkaysanayo qof duruuf kasta oo lasoo gudboonaato u adkaysanayo yacni waa la garan karaa macnaha iyo miisaaniyadda uu leeyahay muddo dheeraa ciidanka kusoo jiray waa la ogsoon yahay duruufihii na soo maray dagaaladiina soo maray magaca iyo sumcadda aan lahayn oo afrika aan ku lahayn ama adduunyada aan ku lahayn ama dawladaha deriska aan ku lahayn qof kasta waa ogsoon yahay taariikhda been ma sheegto maanta duruuf adag ayaan maraynaa duruuf aada u adag qof ajnabiya dal noo dhicin maayo ogaada halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer guddoomiyaha deegaanka gaarisa ee kenyana waxa uu xilka qaadis ku sameeyey ama ka shaqadii ka eriyey ilaa iyo kun shaqaale oo u sheegay in lacago bilaash ay ku qaadan jireen ayagoo guryahooda jooga waxa uuna tilmaamay inaysan jirin cid usoo shaqo tagta maamulka arrintan ayuu ka hadlay iyadoo muddooyinkii dambe eedayn loo jeedinayay taa uu ku aadan in shaqaalo uu ka eriyey shaqada muddo laba bil gudahood ah ilaa iyo kun ka tirsan shaqaalaha magaaladaasi waxa uuse beeniyey arrintaasi asigoo tilmaamay in keliya dadka soo shaqo taga countiga ay yihiin ilaa iyo toddobaatan ruux halka uu tilmaamay inta kale in guryahooda ay ku qaataan mushaaraad aanan xaq u lahayn waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in lasii wadi doono arrinta ku aadan shaqo kaciirinta haddii aanan soo shaqo tegin shakhsiyaadka qaar
midda labaad waxaan meeshan iskugu imaanay inaan idiin sheegno ama aan warbixin idanka siino dad waxaa jiray toddobaadkii hadda noogu dambeeyey la sheegaaye oo la yidhi dad baa shaqo laga bixiyey anigu waxaan rabaa inaan idiin sheego ruux shaqo aan ka bixinay male waad ogtihiin meeshan baan iskugu maanay wakti hadda bil iyo qadar laga joogo waxaan ka wada hadalnay ama aan idiin sheegay inaan boodkii oo shaqa shaqaalaha dadka shaqaalaynayay oo countidan inaan la kulmay oo toban beri aan siiyey oon idin waxaan idinka rabaa inaad ii keentiin dadka aada aqoonsan tihiin ee countigan u shaqeeyo oo ininka aada aqoonsan tihiin maadaama ininka aad mabda aad leedihiin awoodda dadka lagu qoro inaad ii keentiin toban beri baan siiyey tobankii beri ka badan bay qaateen wiigi aan soo dhaafnay bay soo bixiyeen dadka ay aqoonsanaayeen marka dadkay aqoonsanaayeen inkastoo ay noo sheegeen meesha waxaan ku jirino ayaga ay noo sheegeen dadka ay aqoonsanayn annaga waxaan qaadanay intii ay noo sheegeen ayaga inay aqoonsan yihiin dadka lala imaan shaqaa laga bixiyey waa dad lacag qaadanaya laakiin boodhka ay dhaheen annaka ma aqoonsanin ayaga hadday aqoonsanayna annakana ma aqoonsan midda kalena dadkeenan shaqaynayo meel ay ka shaqeeyaanba male maanta dadka mushaar baa iska qaataa laakiin xafiis loogu shaqeeyo dadweyne ay u qabtaan male countina waxaa ka shaqeeyaan oo oo hadda ay boodhka noo sheegeen oo mushaar ka qaadanayeen lix kun iyo saddex boqol iyo konton ruux waxaa xafiis fadhiya ee xafiis ama kursi u yaalla ama miis u yaalla ay ku fiirsanaan waxaa la yidhi waa waa toddobaatan iyo saddex ruux keli inta kale waa dad guryahooda joogaan meelay joogaan aan la garanaynin nin aan u shaqaynaynin dadweyne waxaa aan u qabanaynin xafiisna aan qabin mushaarna qaataan cali buron qorone ayuu ahaa kaasi oo ka warbixinayay caqabado shaqa kaciirina oo ka taagneyd magaalada gaarisa markana cadaado magaalada cadaado wararka naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka weli xabsi guri ay ku yihiin magaalada cadaado wararka waxa ay sheegayaan in guddoomiyaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaankaba weli magaaladaasi ay ku yihiin waxa uu sheegay in maalintii shalay asigoo doonayay inuu dibadda kaga baxa xarunta madaxtooyada cadaado ay ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada rasaas ku fureen gaarigii oo wati dibna ay ugu celiyeen xarunta madaxtooyada waxa uu tilmaamay arrintaas inay tahay mid caqabad ku ah welina aynan haysan wax xurnimo ah sida uu sheegay
baryahan ba aniga iyo mas-uuliyiin kale oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo waxaan ku ahayn xabsi guri muxuu ahaaye madaxtooyada galmudug intaa waxaa sii dheer dhacdo xun oo aada u faafun oo shala galab ka dhacday madaxtooyada dhexdeeda waan doonaya anigana igu dhacday anigoo doonaya inaan magaalada kasoo danaysto hawl kasoo qabsado abuurkaygiiyo aniga ciidankii la socda in qoryan gabal ku qabtay ma bixi kartaan ku laabo meeshaada mana bixi kartidna la ku yiri qoryanana lana ku handaday dibnana loo kuu soo celiyey meesha anagu aan ma rabnay inaan ka muxuu ahaaye aan awal ka baxay aftadaadna markii muxuu warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinayay intaynu dib mar kale ugu kulmayno warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu